oo fidsan bisha noofembar maanta waa laba iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo toban warka waxaa stuudiyahaan magaalada atlanta si toosa idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi waxaana igala qayb qaadan doona waryahiina ku sugan magaalada muqdisho xafiiska wadajir redio maxamed kaafi sheekh abuukar khasaare ayaa ka dhashay dagaal maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo kaasi oo haatan la sheegayo khasaarahaasi in ay sii kororayaan xili magaaladana haatan hub urursi iyo weliba ciidamadu ay ku soo badanayaan xukuumadda soomaaliya ayaa baaq degdeg ah u dirtay oo lagu joojinayo dagaalkaasi halka waxgarad aada u ballaaranina arrimahaasi ay ka hadleen haddaba waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo inoo qaadaa dhigi doona guud ahaan wararkaasi iyo weliba warar kale ee la xiriira arrimaha soomaaliya maanta
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa maanta waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan maamulka galmudug iyo weliba kuwa puntland dagaalka ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac in ku dhow afartan ruux ayaa la dhigay isbitalka ku yaala waqooyiga magaalada gaalkacyo sida uu xaqiijiyey doctor maxamed xuseen oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitalka oo warbaahinta la hadlay
sugeynta waxay gaarayaan waktiga hadda xaadirka ah ee afaniyo saddex qof dadkaas shan ka mida waxay ahaayeen caruur shanna waxay ahaayeen dumar waxaana loo sheegay dhammaantood inay xaafadahaasi ugu yimaadeen xaafadaha dadweynaha dadka kale inta kasoo hartay soddon iyo saddex qof ayaguna waa rag dadkaas marka inta dhaawaca culus sugeyntoodu waa afar qof meelahaas laakiin inta kale fugeeyey khasaaraha dhacay ilaa hadda intaan lagu ognahay waa intaas waxaan ka ku helaynaa dad inay habbaa ku dhinteen magaalada guryahooda xabada u yimaadeen sidoo kale waxaa jira dad kale oo dhaawacyo ah oo la dhigay isbitalka ku yaala koonfurta magaalada gaalkacyo kuwaas oo qaarkood ay ahaayeen dhinacyadii dagaalamay cabdirashiid xasan xaashi oo ah taliyaha amniga ee gobolka mudug ee dhanka puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa eedan u jeeday maamulka galmudug wuxuuna dusha ka saaray mas-uuliyadda dagaalka maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo oo dagaal bilaabay oo guryaha soo galay ciidamo ay soo diyaariyeen maamulka galmudug ee ku degan koonfurta magaalada gaalkacyo haddana sheegtay inay degan yihiin cadaado ay magaalo madax u tahay ciidan bay soo diyaariyeen waxay keeneen hubka culculus teedhisabanada qoryaha suuyada ah waxay la dhaceen dadkii shacabka ahaa annagu xaq waxaan u leenahay inaan isdifaacano oo waddankeenna aan difaacano cismaan ciise nuur taardhuleed oo asnaha wasiirka amniga ayaa dhankiisa warbaahinta wuxuu kula hadlay koonfurta magaalada gaalkacyo ee maamulka galmudug oo ka arrimiyo waxaana asna si la mid ah eedeyn u jeediyey maamulka puntland wuxuuna sidoo kale uu sheegay inay gacanta ku hayaan askar ay ku qabteen dagaalkii maanta ka dhacay gaalkacyo puntland oo baryahan dambe caadaysatay daandaansi iyo dhulballaarsi ay ku tala gashay in ay dadka deegaankan ku dhibaatayso innaga saaad og tihiin madaxdeenna ama madaxweyneheenna ama tiirarka noo ah baryoritiga dowladda galmudug waxaa qayb ka ah nabadgelyada bataatanba wax qorshaa oo aan dagaal aan ahayn aan la gelayno shabaab oo ay galmudug diyaar u tahay ma jiraan inaad maanta aragtaan laba nin oo dhaawacah oo dagaal ku jirtay oo ay soo qabteen ciidamadii la dagaalamayey isbitaalka la keenay la daaweeyey maantana la rabo ambalaas la saaro reerkooda loo geeyo kasakow dagaalada maanta dhacay xiisado dagaal ayaa sidoo kale laga dareemayaa gobolka mudug waxaana dagaaladan ay saameyn ku yeesheen dadka degan labada qayb ee magaalada gaalkacyo ay u kala qaybsan tahay dhanka kale qarax xoogan ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo lagu weeraray ciidamo ka tirsan amisom xilli ay marayeen xaafadda suuqa xoolaha ee degmada yaaqshid ee gobolka banaadir dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta wadajir u sheegay qaraxan inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago lama garanayo qaraxan khasaaraha ka dhashay maadaama ciidanka amisom iyo kuwa dowladda ay aada isugu gadaameen goobta ay wax ka dhaceen dhanka kale saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaano hoostaga gobolka shabeellaha hoose warar xoga oo la hela ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ay duqeeyeen deegaano hoostaga gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye waxaana duqeyntaas ay sababtay in ay ku dhintaan ilaa iyo sideed sargaal oo ka mid ah saraakiisha al-shabaab saraakiisha geeriyooto waxaa ka mid ahaa nin madaxa dacwada u ahaa al-shabaab oo ka shaqaynaya gobolka shabeellaha hoose iyo weliba saraakiil kale oo aan magacyadooda iyo xilalka ay ahaayeen weli aan la aqoonsan al-shabaab kama aysan hadlin duqeyntan sidoo kalena weli lama garanayo diyaaradaha duqeeya gobolka shabeellaha hoose dalka laga leeyahay dagaal u dhexeeyey ururka al-shabaab iyo weliba saraakiil la sheegay inay ku biireen daacishna wuxuu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka jubbada dhexe kaas oo lagu magacaabo deegaanka guduudey dagaalka waxaa la sheegay inay ku geeriyoodeen afar sargaal oo ka mid ahaa sargaal lagu magacaabo sheekh xuseen cabdi geedi oo horey xilal kala duwan kaga soo qabtay al-shabaab dhexdeeda waxaana sidoo kale sargaalkan iyo weliba saraakiil kale la sheegay in ay ku biireen kooxda daacish oo ay fikirkaasi ay qaateen arrintaasna ay kasoo horjeesteen ururka al-shabaab ugu dambeyntiina shir looga hadlayay hiigsiga cusub ee soomaaliya ee labada kun iyo lix iyo tobanka oo loo qabtay bulshada kasoo jeeda waqooyiga soomaaliya ee deegaanada loo yaqaano somalilan ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho shirkaasi waxaa ka qaybgala mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo kasoo jeeda waqooyiga soomaaliya waxaana mas-uuliyiintaas ay sheegeen in shirkan uu yahay mid muhiim u ah isbeddelka la doonaya labada kun iyo lix iyo tobanka lana rabo in lagu ogaado fikirka dadka kasoo jeeda waqooyiga soomaaliya maadaama aan lagu qaban karin shirkan deegaanada somalilan maxamed cumar carte oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ka hadlay ahmiyadda shirkan kow midnimadaad ku eegaysaa khiyaar walba waad kor istaagaysaano waxaad ku eegaysaan midnimada mau ma- wax ma yeelaya mise ma yeelaya labo nabadda iyo xasiloonada siyaasadeed wax ma yeelaya mise ma yeelaya saddex suurtageli ma yahay saddexdaa qodob ayaan doonaynaa inaad eegtaan marka aad kala dooranaysaan khiyaarada aad kala dooranaysaan inaad miisaanka ku saartaan oo wixii markaa soomaalina u noqonaya badbaado in somalilan iyo waqooyina u noqonaya badbaado ayaa la doonaya inaad meeshaa marxaa la yidhahda taladiina aad kaga bixisaan haddii alla yidhi oo badbaadada la doonaya waa badbaado siyaasadeed inaad ku muujisaan inaad ku muujisaan go-aankiina go-aan waxtar ah oo soomaali wax u taraya ayaanu doonaynaa ilaahay idinkiina ka soo baxda halkan maxamed kaafi shaqabuukar radio wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo wararkaasi inoo soo koobay weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka dhanka dhaqaalaha ee gobolka shabeellada hoose cabdifataax ayaa maanta waxa uu ka dhawaajiyey in dagaal waxa looga dan leeyahay aanu garan karin haatan uu ka socdo degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellada hoose dagaalkaasi ayaa waxa uu u dhexeeyaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee dowladda federaalka ka amar qaata iyo weliba ciidamada nabad sugidda degmada wanlaweyn dagaalkaasi oo sida uu ku waramay uu ka bilowday waxaan loo yaqaano leejada oo ay ciidamadaasu rabeen inay qaataan kaasoo uu diiday darawalkii sidaasna ay labada ciidan ku dagaalameen iyadoo welibana sida uu ku waramay cabdifataax halkaasi uu dhaawac culus ka soo gaaray taliyihii nabad sugidda magaalada wanlaweyn aad baan idinkugu mahadcelinaynaa sida ugu dadaalaysiin iyo in dhibaata ummadaas soo gaarto sida ugu dadaalaysiin maaragtay inaysan inay dhacdo oo dhibaatada ummadda maaragtay idin dhibayso waa dareemi karaa run ahaantii maanta waxaa ka dhaca xilli barqadii ayaa maaragtay ciidanka yimid ee maxaa lirahdaa saldhigga belidogle ee degmada walaweyn ka tirsan ama garoonka diyaaradaha belidogle xerooyna ciidan militariga ku yaalaan ayaa waxaa ka yimid ciidan ka tirsan goobta lixaad marka waxay isku dhaceen ciidan ka tirsan nabad sugidda ee degmada walaweyn adiga xawaar maaragtay rasaasayli wax ka mid waa la kala dhexgalay saraakiishii ee, maaragtay booliska iyo ma- maaragtay iyo kii nabad sugidda iyo saraakiisha kale militariga maamulkii degmada iyo kan gobolka iyo animationka joogay intaba waa lasoo habarwacday haddana mar kale intaan isu nimaanin buu haddana maaragtay oo taliyihii booliga nabad sugidda meesha maaragtay oo lagu wada ballamay oo xarunta maamulka ahayd markii loo soo socda ayaa waxaa dhacday nimankii militariga ahaa inay rasaaseeyeen oo taliyihii meesha ay ku dhaawaceen arrintiina farahay ka baxday markaas kadibna magaalada dagaal culisay gashay waqti dheer socday ilaa iyo duhuradii ilaa iyo casar markaa raggii kusoo dhawaada ma garantay dagaalkaasi waxaad ii sheegteen u dhexeeyo ciidamo ka wadaysan dowladda bal marka muxuu salka ku hayaa oo dagaalkaasi sababay biyuhu kulli horta waxyaa sababo badan baa la sheegaya laakiinse sababaha waxaa ka mid ah gaari oo belidogle laga soo xiray oo oo meesha gaadiida ka shaqeeya xerada belidogle qandaraasi waxbaa ka socda dhismooyin marka gaari meesha laga soo xiray baa ah, maaragtay laisku qabsada baa la leeyahay Eh, qoladana waa isugu dira maadaama ayada ayada hadda iyo booliska ay ku shaqeeyaan xaruntiisa ay ku shaqeeyaan iyo qoladii maaragtay militariga waa keensatay meeshaan loo xiray yiraahdeen iyo xiri mayno iyo waxsaas oo kale iyo maaragtay waxbaa la isku qabsaday iyo wax dambi u keena qofkan hadda dambi lahaynle qof muwaadin soomaaliyeed weeyaane ha shaqaystay farax ka qaada ma garatay wax noocaas aan isku dagaalay iyo iyo anagoon wax dambi u keenin baa xirayna eh, xiraysaan oo ayaa maras baa tihiin oo ciidan xun oo na- oo nabadsuumada waxaa tihiin oo oo fa- fa- fara tirsan baa tihiin oo waa wallaahi waa cagta baa idiin marinayo warne xag lama la mari kara adoo aska taqaana ciidan iyo dhalinyaro wax lagu qabtamayo oo marka dambane eh, isu bedelay maxaa lidaa dhaqanka hadal ma garatee waan gartay eh, marka ragga weerarkaas usoo qaadaya ee ciidanka nabadsugidda la dagaalamaya ma boolis baa mase waa military waa military weeyaan waxay ka yimaadeen xerada belidogle
waa ku gartay marka khasaarihii guud ee ka dhashay ugu dambeyn maxaad noo faahfaahin kartaa kulley eh, khasaaraha intaan ka warhayno laba qofood oo mid yahay taliyina oo sugidda degmada eh, maxaa la yidhahdaa iyo gabar kale oo ayadana iska qof oo inay ganacsata id ihiin caadi magaalada qof ku sugan iska eed oo suuqa u socotay ayaa iyadan la toogtay adiga kulley meel wadnaha ahaa xabad kaga taagan tahay caawa isbitaalka keenna ayadana furteeda marka hadda dhiig usoo shubnay marka kulley intaas baa hadda dhibaato soo gaartay laakiinse sidii dagaalku u dhacay iyo sidii xabadaha iyo maaragtay loo adeegsanayay ma ahayn iyo khasaaraha wax aad u kala badan weeyaan wax isu dhow ma ahayn marka waxaa waa cadowguna magaalada shan kilomitr buu jiraya u jiraa waxa qashiinka in lagu rido haddaba dadkii shacabka ahaa iyo xaruntii maamulka iyo kullina qashiinkayaal baa lala dhacayo meeshii waa meel la burburiyaa laga dhigay oo hadda taliyiina usugida u jira saraakiishii ciidamada qalabkiisa ka mid ah in maaragtay dhaawiciisa oo maaragtay ah, caawa isbitaal keennay dadkii hayadka ah saasoo kale qaar kamid ah isbitaal keennay ganacsiyo badan burbureen xaruntii maamulka degmada qashiinkayaal lala dhacay iyadoona cidna wax ka hadlayn marka xogaar weerar abaabulan baa anaga xataa mararka qaarkood isleenaa amuu yahay laakiin se hadda kulley waa sii waraysanayna saraakiishii iyo kulley sarkaal baa ku qoran military oo jooga degmada asigana kurtiisa usan ka warqabin ciidankaas yimid oo usan xataa asaga oo u- u dalban buu noo sheegay marka kulley wax badan baa soo xadaanaya ciddii soo dirtay iyo waxay u socdeen iyo in sarkaalkaas sababta inay u dilaan rabeen amba ugu dhaawaceen naftiisa inay cadeeyaan baa laga rabaa ma garatee mar kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha gobolka shabeellada hoose oo ka waramayay dagaal uu goobjoog u ahaa oo maanta ciidamada militariga dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidanka nabad sugidda degmada wanlaweyn uu ku dhex maray magaaladaasi wanlaweyn ee gobolka shabeellada hoose dagaal qaabkiis uu aad ugu egyahay dagaalkan ayaa sidoo kale waxa uu galabta ka dhacay bar kontarool ee ku taal degmada afgooye gobolka shabeellada hoose bartan kontarool ayaa waxay u taallaa ciidamada xoogga dalka kuwaasi oo dadka aga qaadan lacaga baad ah halkaasina waxaa ka dhacay isku dhac kale oo u dhexeeyey ciidamadaasi militariga dowladda soomaaliya iyo ciidamo kale oo iyaguna ka tirsan militariga dowladda soomaaliya oo wada wata isla dharka ciidanka militariga